bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى allah wslm cla nabiyina muxamadi wcla aalih wasxaabihi ajmaciin ama bacdu maalmo saddex maalmood ah intaan ramadaanka ku jirno sabtiga iyo axadda iyo isniinta salaada duhur ka bacdi ayaan in sha allahu tacaala waxaan akhri doonnaa kitaabkan oo lagu magacaabo caqiidat alxaafid taqiidiin cabdilghaniy bni cabdilwaaxid almaqdisiy ama la yidhaahdo aliqtisaadu fi lictiqaad labadaas magacba waa loo sheegay labadaas magacba waa loo sheegay waxayna aada ugu badan yahay kitaabka nusakhiisa shanta nusakh oo makhduudka ah caqiidat alxaafid taqiidiin cabdilghaniy bni cabdilwaaxid almaqdisiy ama caqiidat alimaam almaqdisi ama caqiidatu cabdilghaniy sidaas unbaa ku taallo iqtisaadkuna waxaa dhici karta inuu kitaab kale oo uu yahay oo uu caqiidada iyo mowduucan say laftirkeeda uu ka qoray ayaa dhici karto marka juz yar oo kooban weeyaan kitaabkan oo uga warramayo musanifka caqiidadiisa labo waxaan ka hormarinaynaa muqadamo muqadamada koowaad ay tahay tarjamo ku saabsan kitaabka musanifka iskale musanifka kitaabka iyo ahmiyada uu leeyahay cilmigan oo wax ka qoraayo ama mowduuca kitaabka uu ku saabsan yahay awalan tarjamada mualifka kitaabka magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdulghaniy bnu cabdilwaaxid ibni caliy ibni suruur ibni raafic ibni xasan ibni jacfar almaqdisiy aljamaaciiliy uma adimashqiy ayb magaciisa sidaasaa la yidhaahdaa cabdulghaniy bnu cabdilwaaxid kunyadiisa waxaa la yidhaahdaa abu muxamed laqabkiisa ama naanaystiisana waxaa la yidhaahdaa taqyuddiin wuxuu ku dhashay jamaaciil qaryada la yidhaahdo oo min ardi nabolis ka mida dhulkan falastiin sanadku markuu ahaa shan boqol iyo afartan iyo kowdii ayuu dhashay waa qarnigii lixaad ayuu ahaa shan boqol afartan iyo kow ayuu dhashay meeshaas qaryadaas jamaaciil ayuu ku dhashay way ka soo guureen iyo isaga iyo qoyskiisa qaryadaas waxayna uga soo guureen mar qaryooyinkaas uu qabsaday faranjiga oo dagaaladii ay ku soo qaadi jireen dhulkan baytalmaqdis iyo dhulkaas ayay ku qabsadeen waqti markii ay meeshaas qabsadeenna waxaa suurtogeli waayey inay dadkii diinkoodii ay ku dhaqmaan meel marka waxay noqotay dhibaato badan way ka tageen waxay degeen dimashqi shaam waxaa ugu horreeyey abuu cumar ayaa degay markii hore masjid abi saalix masjid layraa ayuu ku degay markii dambena loo dhiibay kadibna qoyskiisa ayuu u yeeray oo ay ka mid ahaayeen imaamkan cabdulghani bnu cabdilwaaxid iyo ninka ay habaryartiis dhashay isna aada loo yaqaano almuwafiq ibnu qudaama oo kitaabkan muqniga iska leh fiqhiga labadooda daday ka mid yihiin ayaa meeshaas u qaxay oo halkaas tegay dimashq meeshaas ayaana marka ay waxay ka aas-aaseen madrase layraa almadrasa alcumariya oo ilaa iyo soo gaartay kun iyo afar boqol hijrigii taqriiban soo gaartay ayay ka aas-aaseen ninkaas abuu cumar oo meesha ugu soo horreeyena imaam aada zaahid u ah aadna u ikhlaas badan ayuu ahaa ikhlaas lagu yaqaano lagu sheegay isaga ayaa madrasadaas aas-aasay qoyskaas ayayna ka wada mid ahaayeen dhammaantood isaga iyo muwafiq ibnu qudaama iyo adiyaa almaqdisi iyo dumar iyo ragba dad saalixiina ayay ahaayeen ee waxay degeen meel markii dambe lagu magacaabay assaalixiya oo ilaa haddana loo yaqaano dimashqi ka mida masjid abi saalixaasaana ku yaalay sidaasaana loogu magacaabay meeshaas marka jamaaciil buu ku dhashay kadibna waa ka soo rixlaystay oo hijro ayay waxay ku imaadeen dhulkan dimashqi shaam dabadeed marka wuxuu u jeestay alxaafid cabdulghaniy ilaa dalabi alcilmi cilmiga dalabkiisa iyo ardaynimo ayuu u jeestay cilmiga ayuu aad u bartay waqtigii uu yaraa isaga oo yar dad badan ayaa marka ay cilmiga uu ka akhristay shuyuuq aad u fara badan boqolaal gaarayo rixlaadna waa sameeyey oo dhowr rixlo ayuu galay ay ka mid tahay iskandariya oo uu uga qaatay alxaafid abu daahir asilafi ayuu cilmi uga qaatay xadiidka wuxuu tegay ciraaq meeshaas wuxuu kula kulmay baqdaad asheykh cabdulqaadir aljiilaani isaga iyo muwafiq ibnu qudaama oo wada jiro wada socdaan ayay waxaa aad ugu ixsaan falay dejiyey sheekhaas asheykh cabdulqaadir aljiili xaraan wuu tegey mawsil waa tegey asbahaanuu tegey hamadaan dhul aad u badan ayuu u safray marar badanna isaga daba laalaabtay halkaas ayaa marka rixladiisa iyo cilmigiisa uu ahaa adiyaa almaqdisi ayaa wuxuu ka qoray jus dhan oo tarjamada sheekhan kutub badanna sheekhu waa alifay oo waa leeyahay kutubta uu alifayna way badan yihiin waxaana ugu caansan oo dadku ay garanayaan qof yar iyo qof weynba kitaabka la yidhaha cumdat alaxkaam oo qof kastaaba uu soo maraayo arday ah markuu xadiid baranaayo cumdatulaxkaamka waa kutubta ugu horreysa oo lasoo barto isaga ayaa alifay wuxuuna ku alifay axaadiidta bukhaari iyo muslim ay isla wariyeen oo muttafaqa ah oo haddana axkaamta ku saabsan ayuu si gaara u qoray culummadana cinaayo weyn bay siiyeen kitaabkaas oo ibnu daqiiqilciid iyo ibnulmulaqin iyo ibnu cataar iyo dad badan zarkashi iyo a'imo badan ayaa u baxeen kitaabkaas inay sharxaan safarini iyo faakihani iyo dad badan baa sharxay kitaabkaas cumdatulaxkaam assuqraa waxaa kaluu leeyahay cumdatulaxkaam alkubraa mid kaloo weyn buu alifay oo axaadiidta saxiixeynka iyo sunanka iyo uu ka soo qaadayo axaadiidta axkaamta oo namadka buluuqulmaraamkaoo kale u qoran ayuu leeyahay oo isaguna matbuuc ah waxaa kaloo u leeyahay uu alifay kitaabka la yidhaha alkamaal fii asmaai rijaali sitta asmaai rijaali sitta kitaabkaa buu leeyahay alkamaal la yidhaahdo kamaalku isagana waa midka ay culummada badan ay daba joogaan oo uu ka mid yahay alimaam alxaafid abulxajaaj almizi kitaabkiisa la yidhaha tahdiibu lkamaalka waa kitaab uu ka soo gaabiyey shaandheeyey habeeyey kitaabka uu imaamkeennan uu leeyahay haddaan kitaabkiisa akhrinayno marka markii hore xaafi alxaafid cabdulghaniy almaqdisi ayaa kitaabulkamaal alifay rijaasha kutubta lixda ah ayuuna ka qoray waxaa tahdiib ku sameeyey mizi tahdiibulkamaal ayuu ku magacaabay soddon iyo dhowr mujallad waaye kadibna waxaa sii shaandheeyey imaamu dahabi iyo imaam ibnu xajar oo midna tadhiibu tahdiib qoray midna tahdiibu tahdiib aduu marka kitaabka ahmiyaddaasuu leeyahay oo ninkan kitaabkaasna waa qoray alkamaal fii asmaa'i rijaali lkutubi sitta isagana kitaabkan uu leeyahay waxaa kaloo alifay kitaab la yidhaha altargiibu fi dducaa oo matbuuc ah wuxuu alifay kitaab oo uga hadlaya jihaadka iyo dadka yacni jihaadkaas gala fadaa'ishooda iyo kitaabu ka qoray waxaa kaloo yani wax ka qoray midkaan haddaan hayno oo caqiidat limaam cabdilghaniy bni cabdilwaaxid almaqdisi iyo kutubo kaloo aad u fara badan ayuu leeyahay musanifka a'immadu aaday u ammaaneen waxaa lagu sifeeyey cilmi fara badan oo rijaasha waxaa layidhi kor u ka hayay maa min xadiid marka sanadkiisa la sheego rajul marka la sheegaba waa u abtirinaya hiqa iyo daciif wuxuu yahayna aad buu u sheegi jiray waxaa la yidhi kitaabkan uu leeyahay ibnu abu nucaym al asbahaani kitaabka uu saxaabada ka qoray ayaa intaa lagu dul akhriyey ayuu boqol iyo dhowr owhaam ayuu ka soo saaray markiiba boqol iyo dhowr qalad ayuu markiiba soo saaray ile bani aadamku qalad waa isaga dhacaa laakiin ninka soo saaraayo owhaamta xaafidkaas weyn ee ku soo saaraayo istiqra yacni istixdaar ku soo saaraayo waxaa dareemaya cilmiga uu rijaasha u leeyahay iyo cilalka xadiidka iyo cilmiga uu u leeyahay marka saaxiibkiis iyo asaga muwafiq iyo cabdulghaniy labadooda rixlada waa isla laasimeen way kala jeesteen laakiin ninna wuxuu aad ugu dadaalay fiqiga ninna xadiidka cabdulghani marka wuxuu aad ugu dadaalay cilmulxadiidka muwafiq ibnu qudaamana fiqiguu aad ugu dadaalay mid kastana waxbuu ka qoray ila alaanana ummadda ay aad uga faa'iideystaan a'immadu waxay ku sifeeyeen macaani fara badan qaala bnu dabiithi fii taariikhihi wa kaana zaahidan caabidan ammaaran bilmacruufi نhاء عن المنkر أثنى الحفاaظ والأئمة على فهمه وxdقه وxفظه وكاna dاaعية إلى السuنة ناaصرا لhا wuxuu yihi wuxuu ahaa nin زاahid ah caabid ah macruufka faro munkarka reebo waxaa la yidhi dadka kama cabsa jirin nin marka khamaar oo khamro iibinaayo ama cabaayo ayuu u yimid seefna wato markaasuu khamradii intuu ka qaaday ayuu ka daadiyey markaasaa la yidhi war ninkan seefuu wataa miyaadan ka baqaynin markaasaa ninkii seefta watay baa heybad uu ka heybaysanayo darteed ayuu seeftii la dhigay markaasuu ku soo jeestay markaasuu yidhi ilaahay waxaan waa reebay ee ka reebtoon ilaahay ka cabso marka wuxuu ahaa ninaan ka cabsanin macruuf la faro munkar la reebo midaan dad uga heybaysanin ayuu ahaa macruufowna ku ahaa arrintaas iyada ah aimo kale waxay ku sheegeen oy ku tilmaameen alfaqiih alxaafid kataba alkathiira walahu tasaaniifu mufiida walam yazal yajmacu wayasmacu wayusmicu inuu dadka wax baraayo maqlaayo kama uunan zuulin ilaa uu ka dhintay ibnu kathiir alxaafid ibnu kathiir tarjamo ayuu u sameeyey kitaabkiisa albidaaya waannihaaya xawaadidta sanata sitti mia lix boqol sanadku markuu ahaa markuu ka soo hadlay kadib dadkii dhintay ayuu sheegay isaga ayuu marka tarjamadiisa keenay wuxuuna yidhi cabdulghaniy abuu muxamed almaqdisiy saaxibu tasaaniif almashhuura waa ninka kutubta caanka ah allifay buu yidhi oo iska leh tarjamo dheerna marka wuu u sameeyey ayb owqaaddiisa waxaa la yidhi way qaybsanayd subaxdii markuu salaada tukado qur-aankuu dadka u akhri jiray kaana yuqri'u linnaasi alqur'aan waa soo fariisanayeen ardayda yaryarka dadka waaweyn qur-aanku u akhrinayay xoogaa markay qoraxda soo baxdana oo waqtiga duxada iyo la gaarana salaaduu tukanayey kadibna wuxuu u fariisanayey xalqaad marka xadiidka uu dadka ku baro marka qur-aankii iyo xadiidkii labaduu isku daray inuu dadka bari jiray ayb markii ugu dambeysayna waa la imtixaanay sida nebigu sala allahu calayh waali wasalamna uu tilmaamay dadka yacni waa la imtixaanaa sida hadba ay ambiyada ilaahay ugu dhow yihiin ayaa loo imtixaanaa alamhala faalamhal waxyaabihii lagu imtixaanay marka waxaa ka mid ahaa mowduucan hadda aan ka hadlayo caqiidada oo markii uu dimashqi shaam uu tegey dadkii umarada ayaa lagu diray waxaa la yidhi meeshaa nin dadka dhumiyaa joogo caqiido tajsiim iyo tashbiih u sheego markii lagu diray waa laysu keenay isaga iyo dadkii waa ka xujo badiyey uu ka xujo badiyey markii uu ka xujo badiyaa ninkii amiirka ahaa yidhi intaan qalad may ku taagan yihiin adiga maa saxsan markaasuu yidhi ha haddaba waa arkaysaa yidhi inaan aniga saxanayo yidhi iyagii maxaa aftiray haddii ay marka saxan yihiin ha keenaan xujadooda markaasay boqorkii iyo waxbay intay kala daba laabteen bay ku direen waa iska tegey wuxuu tegey masar masar markii uu tegeyna waxaa xasday niman fuqaha ahaa maadaama isaga dee nin cilmi lahoo ummaddu ay ku soo hiranayso uu yahay xaasidnimay ku sameeyeen xasad dartiisay ugu direen madaxdii berigaas jirtay iyadiina waa kasii tegey baclabaka iyo dhulkaas ayuu tegey xaggaas iyo lubnaan asbahaan laftirkeeda waa lagu dhibay markii kitaabkan macrifatu almacrifa oo uu leeyahay abuu nucaym al asbahaani marka uu qaladaadka ilaa boqolka meelood uu baraarujiyey ayaa niman u tacasubayay isaga ayaa ku kacay markay ku kaceenna waa ka soo cararayo inay dilaanay dooneen adiga fil akhiir markii dambe masar ayuu ku dhintay wuxuuna ku duugan yahay fii qaraafati misra wuxuuna dhintay sanata sitti mia sanadku markuu ahaa lix boqol hijriga ayuu dhintay wuxuuna ku dhintay masar wuxuuna ku duugan yahay qaraafati misra meesha xaafadda imaamu shaafici uu ku duugan yahay ayuu isaguna ku duugan yahay kitaabka marka musanifkiisu markaan tarjamo yar ka bixinno sidaas weeyaan shuyuukhdiisu aaday u badnaayeen kitaabka laftirkiisa waxaa laga yaabaa inaydan kugu yaallaan qaar badan oo ka mid a talaamiiddiisuna way badan yihiin waxaaba ka mid ah muwafiq ibnu qudaama ayaa ka mid ah ardadiisaba ayb musanafaadkiisana waxbaan ka tilmaannay kitaabu lmisbaax fii cuyuuni laxaadiidi asixaax labada cumdo alyawaaqiid tuxfatu اطaalibiin fi اljihaadi wاlmujaahidiin kitaabu اlaathaari اlmardiya fi fadaa'ili khayri اlbariya kitaabu اdikri aad bay u badnaayeen waxa kutub uu qoray ayb kanna marka kutubtaas ayuu ku jiraa uu ka mid yahay ayb mowduuca kitaabkiisa uu ka hadlaayo isagaa muqadamada uga hadlay waxay tahay mowduuc alcaqiida dadka qaarna ay yidhaahdaan usuul uddiin wuxuu ka hadlayaa kitaabkan uga hadlayaa caqiidada cilmiga waxaa la yidhaahdaa sharafu lcilmi bimacluumihi cilmiga haddii la rabo in la ogaado sharafkiisa waxaa laga fiiriyaa cidda la ogaanayo cilmigaas dadka lagu ogaanayo waxa ay yihiin marka cilmi lagu baranaayo allah subxaanahu wa tacaala magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo towxiidkiisa waxaa dareemaya inuu yahay cilmi weyn oo ka weyn salaada oo ka weyn soonka oo ka weyn xajka oo ka weyn jihaadka inuu yahay ayaa dareemaya lianna axadka loo tukanaayo loo soomayaa lagu baranayo qofka haddii uunan baranin axadkaasna macrifo dhaba uunan u yeelanin ma ka cabsan karo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inii la akshaakum lillaahi innii la akhshaakum lillaah wa aclamukum bih anigu waxaan ahay kan idinkugu alla kacabsi badan idinkuguna alla ogaansho badan yacni allan anaa idinkugu badiyo oo hadday noqoto ilaahay sida loo yaqaano cid aniga alla iiga aqoon badan ma jirto anaana idinkugu alla kacabsi badan culimmadu marka waxay dhaheen inuu ugu alla kacabsi badnaado waxaa keenay inuu ugu aqoonis badnaay rabbigiisa subxaanahu wa tacaala walidaalika wixii ay ambiyada ilaahay ku tilmaameen waa la nabadgeliyey lianna xaq un weeyaan wax kale maaha subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun wa salaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ibnu cabbaas radia allaahu canhumaa isaguna wuxuu yidhi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa markuu macnaynayo dadkaas addoommadaas ilaahay ka cabsado oo culummada ah wuxuu yidhi aladiina yaclamuuna waa kuwa garanayaan oo og ana allaha calaa kulli shayin qadiir waa kuwa ilaahay magaciisaas qadiirka ku yaqaano waay alqadiir marka asmaada alleh sifaadka alleh ayuu ka mid yahay kownuhum marka ay cilmi u leeyihiin magacaas iyo sifadaas ayaa alla kacabsi ayaa ay alla kacabsi ahl u noqdeen culimmana ay u noqdeen marka ninaan rabbi aqoonin culimo ma la dhihi karan allana subxaanahu wa tacaala towxiidkiisa markuu ka hadlaayey wuxuu ka hormariyey cilmi oo wuxuu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow cilmi u yeelo macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ila allah allah cilmigaas marka waa aas-aas haddii isaga la waaye marka furuucdu waxay ku dhismaan ma helayaan gurigan haddii aan aas-aaskiisa la adkaynin tiirarkan haddii aan loo samaynin ama laga daciifiyo tiirarka ee la kor saaro culays ka badan ee saqaf ah sidee buu noqonayaa waa soo dhacayaa caqiidadu marka waa bimansilati alasaas fi lbeyt gurigu meeshuu asaasku ka taagan yahay iyaduna ka taagan tahay inay muhiim tahay waxaa ku tusaayo ilaahay nafsadiisau markhaati geliyey iyadaas oo wuxuu yidhi shahida allaahu annahu laa ilaaha ilaa huu waalmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'iman bilqism laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim ilaahay wuxuu markhaati ka yahay towxiidkiisa shaygaa marka inuu aad u weyn yahay sowma ku tusaayo mar hadduu rabbi markhaati ka noqday qul ayu shayin akbaru shahaadah qul illaahu shahiidun beynii wa beynakum shahaadadaa marka alle waxay ku dhacday towxiidkiisa asmaada alle iyo tilmaamaha alle allaa lagu caabudaa oo alle wuxuu yidhi walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha alla wuxuu leeyahay magacyaal wan wanaagsan ilaahay ku barya magacyaalkaas marka haddii aan magacyaalkiiba la baranin ama aan la aqooninba maxaa ilaahay lagu caabudaa waa waxba qofku markuu allah caabudayo magaca allaha alle ku caabudaynaa lianna allah macnaheedu waa almacbuud waa kii la caabudayo dhabta ahaa alraxmaan naxariistiisaan rajaynaynaa attawaab waa u towbad keenaynaa marka asmaadii waaba cibaadaadkii dhammaa asmaadii bay soo gelayaan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi isagoo cilmigan ahmiyadiisa noo tilmaamaayo xadiid bukhaari muslimba ay wariyeen wuxuu ahaa inna lilaahi tacaala tiscatan wa tisciina smaa allah wuxuu leeyahay sagaashan iyo sagaal magac mi-atan ilaa waaxida boqol hal ma marka hal laga reebo man axsaaha dakhala aljanna qofkii magacyadaas koobo jannaduu galay culimmadana waxay ku macneeyeen qofkii magacyadaas koobo qofkii alfaad ahaan u yaqaano macno ahaan u garto magacyadaasi waxa ay amrayaanna la imaado ninkaas waa nin diinkii dhammee dhammaa ku dhaqmay marka ee maahan man axsaaha dakhala aljanna iska xifdi keligeed maaha oo aadan macnaheedii garanaynin ayb culummada marka ahmiyada ay leedahay alasmaa sifaat ama caqiidaduba guud ahaan waxay aad isugu kallifeen inay kutub gaara ka qoraan leanna khatarta ka imaanaysa caqiida xumidu waa ka daran tahay midda ka imaanaysa fisqiga kale ayb way ka daran tahay nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay innahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiiraa qofkii anig gadaashay noolaado khilaaf badan u arkaya khilaafkaas marka kii ugu horreeyey saxaabadiioo noolowba dhacayba kii ugu horreeyey khawaarijta markay soo baxaayeen qadariyada markay imaanayeen saxaabadu waa noolaayeen waa tii ibnu cumar radia allaahu canhuma inta loo yimid yaxya bnu yacmar iyo xumayd bnu cabdiraxmaan alximyari markay labadooda u yimaadeen ibnu cumar oo yidhaahdeen inna min qibalina naasan dad ayaa xaggeenna ahaaday yatakafaruuna alcilma cilmigay raacraacayaan wayascumuuna anlaa qadar waxay inkirayaan qadar ma jiray dhahayaan wa anna alamra unuf arrintuna hadday cusub tahay wax hore loo qorayo qadara ma jiraan bal fiiri marka aafadaas caqadigaa berigaasay bil ay jirtay markii ibnu cumar ay sidaas u sheegeen ayuu wuxuu ku yidhi haddaad kuwaas u tagto ogeysii annii barii'un minhum inaan aniga beri ka ahay wahum bura'aa'u minii ayagana inay beri iga yihiin waxaad kaloo ogeysiisaa hadday bixiyaan low anfaquu midla uxudin dahaban buurta uxud dahab la-eg hadday bixiyaan lagama aqbalaayo u sheegu yidhi sidaas xataa yu'minuu bilqadar ilaa ay qadarka ka rumeeyaan qadarku marka waa mowduuciis waa caqiido waay saxaabadii oo weli sii nool ayaa ayaa yacni dariiqaas laga leexday xaq ah sidoo kale waxaa dhacday markii khawaarijtu ay cali iyo saxaabada in badan oo ka mida ay takfiirinayeenna iyaduna waxaa jiray masaladoodu masalo caqadi bay ka bilaabatay oo ninku hadduu dembi kabiire ah ku dhaco gaal miya mase maaha masalatu murtakibi lkabiira cahdigii taabiciintana waxaa la arkay iyaguna dad asmaada alle tilmaamaha alle inkiraayo ayaa soo baxay oo qisada bukhaari uu ku wariyey khalqu afcaali ilcibaad yaa waxay ahayd jacdu bnu dirham inuu inkiray alle inuu nabi muuse la hadlay nebiyullaahi ibraahim inuu waday ka dhigtay ayuu inkiray khaalid bnu cabdillaahi alqasri amiirkii basra ayaa maalin iyadoo la joogo ciidul adxaa ayuu mimbarka intuu fuulaybu wuxuu yidhi ayuha nnaas wardadow idbaxuu daxaayaakum udxiyadiinna yacni gowracda fa innii mudaxin biljacdi bni dirham aniga ninkan jacdi bni dirham aan ku udxiyaysanayaa yidhi oo aan dilayaa maanta inaan dilaan rabaaya maxaa yeelay wuxuu yidhi in allaha tacaala lam yukallim muusa walam yattakhid ibraahiima khaliilan ayuu markaasuu intuu soo degay buu dilay culummadana waxay yidhaahdeen wuxuu ku dilay ra'yi culummada ay siiyeen iyo fadwo culummada ay siiyeen ninkaa marka sidaas u bilaabay isagana dariiqiisa waxaa qaatay jahm ibnu safwaan nin la dhihi jiray oo isagana ilaahay tilmaan male magac male soo istaagay waxaa ka dambeeyey camru bnu cubayd ibni baab oo imaamu daara qudni aqwaashiisuu kitaab ka qoray foolxumadeeda darteed say muslimka uga digtoonaadaan akhbaaru camri bni cubayd ayaa la yidhaahdaa nin aad u qaab daranoo caqiide xun u ahaa caqiidadiisana ka qaato wixii caqligiisa uu tuso xadiidkii qadarka ku saabsanaa arbiciinka ku jiray cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhu uu warinayay ee ahaa midkiin ina axadakum yujmacu khalquhu fii badni ummihi arbaciina yowman xadiidkii ah aakhirkiisa waxaa ku jirtay midkiin waxaa laga yaabaa inuu sameeyo camalu ahliljanna ilaa jannada iyo isagaba dhudhun ay isu jirsadaan kadibna khaatumada inay ka hallaabayso camalu ahli naar uu samaynaayo naartana gelaayo isagu marka wuxuu diidan yahay waxaas ilaahay baa dadka baadiyeeyo hanuuniyo ma ogola markaasuu wuxuu yidhi xadiidkan haddaan ka maqli lahaa acmash waa ku beeni lahaa zayd bnu wahab haddaan ka maqli lahaa waa ku beenin lahaa cabdullaahi bnu mascuud haddaan ka maqli lahaa waa ku beenin lahaa haddaan ka maqli lahaa nebiga maa qabiltu minhu kama aqbaleen low samictu llaaha yaquulu alloo dhahaya haddaan maqlo xataana waxaan dhihi lahaa maa haakada akhadta calaya almiithaaq aniga sidaan igulama aadan ballaminaan dhihi lahay buu yidhi ilaahay ninkaas marka fidnadiisu isaguna waa fidno caqiido gashay ahayd culummada marka akhbaartiisa ninkaas keliya kitaab ka qoreen bacdi innaas hadda waxaa jira waxay ku leeyihiin caqiidada qur-aankaa laga akhrisanaa xadiidkaa laga akhrisanaa maxaa wax looga qoraa jawaabteedu waxay noqonay fiqhigaba qur-aankaa laga helaa xadiidkaa laga helayaa maxaa axkaamta loo qorayna ayb taas waa mid midda labaad waxay tahay culummada iska dhaaf caqiidadii nebi moxamed sal ll ly slam iyo saxaabada iskaba dhaaf middaan ninkan xun ayay wax ka qoraayeen xataa ninkan xun caqiidadiisay qoraayeen si aan loogu dagmin oo aynan dadka muslimkaa aynan ugu sirmin ayay u qoraayeen famaa baaluka marka caqiidadii laysku addoonsaday in la raaco oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa marka dadkaas wax kale ma rabaan iyagu waxay rabaan qur-aanka meeshay doonaan inay u jiitaan xadiidka meeshay doonaan inay u jiitaan lianna kutubta caqiidada saanada kitaabkanba ka arki doonno aayaad iyo axaadiis waay a'immada fahamkoodiina waa la saaray ayb marka caqiidadii marka waxay ku ay ku habboon tahay ay wax kasta kaga habboon tahay iyadaa ku habboon in wax laga qoro ayb marka caqiidadu marka ahamiyadaasay leedahay haddii laga leexdana dhibaatadaasaa lagu dhacayaa haddii qofku ay u saxantana rajadiisu aad iyo aad bay u fiicnaanaysaa ayb marka mowduuca kitaabku wuxuu ka hadlayaa caqiido caqiidadaas marka shan baab u ah qof walba inuu ogaado cilmina u yeeshaa laga raba caqiidadu musanifka uu ka warami doono a'immaduna ay ka waramaan waa shan baab shan baab shantaas baab marka culimmadii hore qofka shantaas baab ka fayoow oo ka caafimaad qabo inuu yahay qof min ahli sunnati waljamaaca ayay u arki jireen waana shanta baab ee kitaabka uu ka hadli doono albaabu alwal waa baabu alasmaa'i waasifaat magacyada alle iyo tilmaamaha alle waxa ay ka qabeen ahlu sunnaduna waxay ahayd magacyadaas iyo tilmaamahaas alleh an nu'mina bihaa inaan rumayno min gayri tamhiilin min gayri tamhiilin walaa takyiif wa min gayri tactiilin walaa taxriif caqiidadooda ku saabsan alasmaa wasifaat waxay ahayd in la rumeeyo magac kasto iyo tilmaan kasta oo alla isku tilmaamay qur-aanka iyo xadiidka saxiixa ah in la rumeeyo iyadoo oo aan lagu shabbahaynin tilmaamaha makhluuqa iyada oo aan qaab loo samaynaynin iyada oo aan la dafiraynin oo aan la inkiraynin iyo iyada oo aan la bedelaynin oo macaanideeda aan la bedelaynin oo aan la dhehaynin sidan maahane waa sidaan ayb baabka koowaad waa baabul asmaa wa sifaat sidaasaana marka caqiidadu salafka ay ahayd iyo ahlu sunnaha in tilmaan kasto iyo magac kasto oo soo arooray qur-aan ama sunno saxiixa ku yimid in la rumeeyo loo rumeeyo iyadoo aan weliba tamhiil aan la samaynaynin oo aan sifada alle la shabbahaynin iyadoon qaab loo yeelaynine qaabkaas waayo aan la dhehaynin leanna labadaba alle waa diiday laysa ka milihi shay walaa yuxiituuna bihi cilmanna alle waa yidi cilmi ma ku koobaan mar haddaadan alle cilmi ku koobi karin tilmaantiisana ma koobi kartid marka takyiif iyo tamhiil lama ogola iyo tactiil la-aan tacdiilka waxaa la yidhaha in la dafiro oo la yidhaha ilaahay carshiga kama sarreeyo ilaahay gacan ma leh ilaahay maahan yacni sidaas wuxuu isku tilmaamay in la diido waa tacdiil wa min gayri tacdiilin walaa taxriif inaan la dafirin taxriifkana maxaa laga wadaa in la yidhaahdo meel kasta oo yad ku soo aroorto oo gacan ay ku timaadaba alquwa laga wadaa macnaheeda waa taxriif kaasi sidaan ka hadli doonnaba a'immadana ay tilmaameen marka adigoo aan taxriif ku samaynaynin dafiraynin ku shabbahaynin makhluuq aadan ku shabbahaynin qaab aadan u samaynaynin sidaa inaa u rumaysaa la rabaa baabul asmaa wasifaat marka iimaanka ay ka qabaan sidaas ahay ayb baabka labaad ee abwaabta caqiidada ka mida waxa uu yahay baabu lqadar alqadar aliimaanu bilqadar qadarka in la rumeeyo baabkaasna ahlu sunnadu waxay u dhaxeeyaan bayna aljabriyati waalqadariyati dadka qadarka inkiro iyo waxay u dhaxeeyaan kuwa iyagu dhahayo bani aadamku wax uu ikhtiyaar leeyahay male oo waa qasban yahay yacni waxay rumaysan yihiin wax ka afar martabo waa qadarka afartaas martabay rumaynayaan martabat lcilmi wax kasta inuu ilaahay og yahay oo imaan doono waxaa imaan doono alla inuu og yahay cilmigiisuna wax ka maqan aanay jirin koo martabada labaadna waa martabatu lkitaaba wax allaale waxa dhacaayo inuu ilaahay qoray labo martabada saddexaadee qadarku waxay tahay cumuumu lmashii'a khayr iyo sharba inuu ilaahay qadaray inaad rumayso oo koonkaani waxa ka dhacayo dhan mashiicada alley hoosteeda ay yihiin martabada afaraadna waxay tahay khalqu afcaali lcibaad ilaahay inuu addoommadana abuuray ficilkoodana isaga abuuray ficilka aada samaynayso alla abuuray afartaas martabo waay markaan qadarka masaayishiisa gaarinaan ka hadli doonna ayb afartaas martabo iyadana qadarkaa iska leh baabka saddexaad ee abwaabta caqiidada kitaabkana uu daraaseynayo ka mida waxa uu yahay baabu lwacdi waalwaciid alwacdu waalwaciid wacdiga iyo waciidka waxaa laga wadaa ilaahi subxaanahu watacaala qofku haddii uu daaco sameeyana ballanqaadu u sameeyey haddii uu macsi korana waa u goodiyey wacdigaas iyo waciidkaas see loo qaadanaya waxaa loo qaadanayaa waxa ay tahay waciidka alle iyo goodiga alle uu sameeyey haddii uu doonana waa fulinaya hadduu doonana waa iska dhaafi karaa maalan waxaa la yidhi qofkii dembigaas galo naaruu gelaya alla hadduu doono waa gelina hadduu doonana waa iska dhaafa hadduu qofka muslimnimo ku dhintay waa ogowna lianna alla wuxuu yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bih wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayb wacdiga laakiin ballanqaadka alla uu sameeyey ma ka baxaayo in allaha laa yukhlifu lmiicaad marka ballanqaadka inaan laga bixin goodigana layska dhaafo waa karam ee maahan ballan furyo ma noqonayso ayb meesha iyadana markaan masaajisheeda gaarnaan ku is istaagi doonaa ayb waxaa kaloo ka mida abwaabtaas murtakibu lkabiiraha masaa'il alasmaa'i walaxkaam masalada afaraad ee caqiidada looga hadlo waxay tahay masaa'il alasmaa'i walaxkaam aleedahay dadka magacyadooda iyo axkaamta la siinayo dadka magacyadooda cali iyo faaraxaya maaha magacyada waxaa laga wadaa mu'min mushrik kaafir mubtadic muslim faasiq daalim waa asmaa soomaa waxyaabahaasna asmaadaasi fahmay u baahan yihiin masaa'il lasmaa la yidhaha asmaadaas markii la helo waxaa daba taalla wal axkaam xugunaa daba yaal marka gaal marka la yidhaha axkaamuu yeelana mu'min axkaamuu leeyahay munaafiq xugunuu yeelana wahaakada masaa-ishaas marka masaa'il lasmaa walaxkaama la yidhaha iyadana waxaa lagu baaraa marka iimaan maxaa la yidhaha kufri maxaa la yidhaahdaa qofku goormaa gaal la dhihi karaa waxyaabahaas o dhan waa masaa'il khatar iyadana oo ay axkaam ka dhalanayaan adduunka iyo aakhirada labada waxaa ku hoos jira marka masaa-ishaas ninka kabiirada dembiga weyn ku dhaco isagoon ka toobad keenin dhinto maxaan ku magacaabaynaa waa lagu kala tegay ahlu sunnaha waxay yidhaahdeen waa qofkaasi waa mu'minu naaqisu liimaan khawaarij iyo muctai khawaarijna waxay tihi waa gaal muctasilana waxay dhaheen gaalna maaha mu'minna maaha mansila bayna almansilatayn aakhiro marka la tagana waxay labadoodaba isku waafaqeen naarta inuu ku waaraayo ahlu sunnahana waxay yidhaahdeen mashiicada allou ku jira wacdii waciid bay dib ugu laabana taas masaladaasna waa masalada afaraad caqiidada looga hadla baabka afraad ayb baabka shanaade ugu dambeeya waxa uu yahay saxaabada saxaabada rasuulka mowqifka laga qaadanayo muxuu yahay iyaga firqooyinaa soo baxaya marka raafidada shiicada khawaarijta nawaasib niman la yidhaha iyo ahlu sunnada iyadana meesheedu ayaan ugu tegi doonaa qofka haddii marka uu abwaabtaas oo dhan ka waafaqo wixii ay ahlu yacni a'immadii salafka caqiide u ahaa haddii uu ka waafaqo qofkaasi waa qof yani waxaan ujeedaa qofkaasi waa qof yani caqiidadiisu saliim tahay oo ay nadiif tahay waxaana loola macaamilayaa inuu yahay qof min ahli sunnati waljamaaca xaq wuxuu kugu yeelanayaa xaqa ay kugu leeyihiin ahlu sunnati waljamaaca dadka marka laakiin kooxo markay kala noqdaan nin kastaa wuxuu samaysanaa cabir cabirkiisa ayaa u ah sunnada iyo jamaacada kaas lama rabo marka cabirka waxaa lagu qiyaasaya shantan baab haddii marka qofka shantaas baab uu ka toosnaado khayr buu ku sugan yahay kitaabkuna intaas uka warrama ayb marka intaas waa muqadamo musanifka kitaabka alifayna fakaraan ka qaadanay culummo aan la aqoonin caqiidadooda ma rabna inaan akhrinaba kitaabkan waxaan u doorannay inaan akhrino waxaa ka mid ah imaam la yaqaano waay oo sida ka shamsi qoraxdaas bannaanka taagan sida loo arkaayo imaam loo arkaayo leanna cumdatulaxkaam nin kastaa yaqaano dadka yacni muslimiinta meel walbay joogaanna waa yacni kitaab ay akhristaanku mujmac ay ku yihiin imaamadiisa ninkan imaamkan isagana mujmac baa lagu yahay isaga marka caqiidadiisa caqiidada uu qoraayo ee uu allana uga diin dhiganayo adil- bil adillatina uu kula imaanayo ayaa kitaabka uu ka warrami doonaa marka kuwaasaan marka qaadanayna ayb qaala shaykhu bismi illaahi اraxmaan الraxiim qaala shaykhu اlimaamu اlcaalimu الzaahid اlxaafid qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi alimaamu imaamkii alcaalimu caalimka ahaa alzaahidu zaahidka ahaa alxaafidu xaafidka ahaa xaafid waxaa la yidhaha ninkii boqol kun oo xadiis maca asaaniidiha xifdisan ayaa la yidhaahdaa amase ninka axaadiista uu xifdisan yahay ay ka badan tahay kuwa uunan xifdisnayn marka ninkan bil itifaaq waa lagu sheegay inuu xaafid ahaa macno gaaruu leeyahay marka uu noo lahaana marka ile mar hadduu sunnadii nebiga xambaarsan yaho saa u yaqaano macno aad u weyn uu leeyahay ayb nin caqiidadii ka soo qaadaayo madaxiisa keliya maahane ee waa caqiido meel raad qof ka soo qaadayo taqiyuddiin abu muxamed cabdulghaniy bnu cabdilwaaxid bni caliy bni suruur almaqdisiyu raximahu llah wuxuu yidhi alxamdu lilaahi almutafaridi bilkamaal alxamdu ammaan lilaahi allay u sugnaatay allihiiday almutafaridi la keli noqday bilkamaali kamaalka la keli noqday dhammaystirnaan bani aadamku waa naaqis yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraa'u ila allah dadoo dhan allay baahi u qabaan nin baahi qaba waa naaqis marka allana wallaahu huwa wallaahu huwa alghaniyu alxamiid ayb almutafaridu alla waa midka la kelida noqday bilkamaali dhammaystirnaan iyo walbaqaa'i harid inuu baaqi noqonayo usan baaba-aynin ayb bilbaqaa ee haddii la yidhaha jannada iyo naartaba weligood ma baaba-ayaanoo baaqi bay ahaanayaan se ee waxaa la leeyahay jannada iyo naartu mar unbay bilowdeen ayagu saasay alle uga duwan yihiin jannadiina mar unbaa la bilaabay oo la abuuray soo maaha naartana mar unbaa la bilaabo la abuuray laakiin alle maruu bilowday ma jirto weligiis waa jiray waana jirayaan ayb alxamdu amaan lilaahi allay u sugnaatay allihday almutafaridi kelida ahaa bilkamaali dhammaystirnaan iyo kamaal ku keli ahaa walbaqaa'i baaqi ahaansho ku keli ahaa inuu isagu baaqi ahaanayousan dhammaanaynin go-ayninna ayb waalcizi allihii ciziga la keli noqday cizi sharaf ayb subxaana rabbika rabbi lcizati cizada rabbigeed ayb meesha iyadana marka waxaa alla uu yidhi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin cizada allaale rasuulka ale mu'miniina alhale laakiin isku cizo maaha midda alle wax dheehaayo dulli iyo nuqsaan iyo wax ku imaanayaa ma jiraan laakiin cizada mu'miniinta mararka qaar waxbaa ku imaan karaan oo mararka qaar bay dulloobayaan sida xaa waqtigan ay yihiinba ayb oo ay dhici karta inay cadowgooda u dullaysan yihiin laakiin alleh cizadiis waa joogto weligiisna ma dulloobayo alleh subxaanahu wa tacaala ayb marka asmaada ama yani magacyo ama tilmaamo waxaa jira bani aadamna lagu tilmaamo allana lagu tilmaamo mar walba maskaxdaada waxaad gelisaa midda alle way ka duwan tahay midda bani aadamka lagu sheegayo ayb wlkibriyaai kibirka allaha u saaxiibka wlkibriyaai ayuu la gooni noqday kibir walahu lkibriyaau fi samaawaati walard almawsuufi allihii day almawsuufi lagu tilmaamay yacnii lagu sifeeyey bisifaati tilmaamihii iyo wal asmaa'i magacyadii baraacat listihlaal ayaa ku jirta meeshaano yacnii kitaabka uu qoraayo inuu caqiido ku saabsan yahay muqadamadoobu kugu fahamsiinaya ayb gogoldhigan ayuu kugu fahamsiinayaa almawsuufi allihii lagu sifeeyey bisifaati walasmaa marka ilaahay wuxuu ku sifaysan magacyadii tilmaamo marka rabbi aan la aqoonin ma caabudayno ee waxaan caabudaynaa rabbi haddiina la yidhaha tilmaama aan tilmaami naqaan bani aadamka waxaa la yaabla zamankan haddaad tiraa war hebelow kaale bal rabbiga aada caabudaysa ii sheeg ii tilmaam madaxuu gacmaha saarana wuxuu qariibsanayaa rabbiba in la tilmaamaba rabbi in la tilmaamo ayuu la yaabayaa ee rabbi haddaan la tilmaamin muxuu uga socnaanayaa kayrkiis ilaahay kayrkiis wuxuu uga bedelan yahay bisifaat walasmaa magacyada iyo tilmaamaha uu leeyahay marka madaxa inaad qabsato maahana waa inaad barato tilmaamahaas markaa tilmaamahaas alla baratana inaad ilaahay haddii shaag lagu dhaho aad sheegi karti gaalada nebigay waxay ku yidhaahdeen rabbigaa bal u abtiri mar waxay yidhaahdeen rabbigaa tilmaantiisa keen sheeg rabbigaa waxa uu yahay rabbi waxa uu yahay sheeg markaasaa waxaa soo degtay qul huwa allaahu axad allaahu samad allaahu axad allaahu samad waa tilmaan rabbi aan la aqoonin maaha mid tilmaamahaas leh lam yelid ma dhalin walam yuulad lama dhalin walam yakun lahu kufuwan soo ma arkaysa ayb nabiyullaahi fircawn markuu nabiyullaahi muusa ku yidhi qaala faman rabbukumaa yaa muusa muusow rabbigiin yaa waay idinka rabbiga aada sheegaysaan horta sheeg qaala faman rabbukumaa yaa muusa qaala rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hada rabbigaan waa midka shay kasto abuuristiisa siiyey abuuray kadibna masaalixdiisa ku hanuuniyey siduu u noolaa lahayna baray oo tusay marka laba tilmaanu ku tilmaamay alkhaaliq iyo alhaadi alkhaaliq iyo alhaadi ayuu ku sifeeyey bis jawaab markuu yidhi qaala famaa baalu lquruuni اluulaana qaala cilmuhaa cinda rabbii fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansa cilmi buu ilaahay ku tilmaamay oo ku sifeeyey nabiyullaahi ibraahim qoomkiisa markuu baraayey axadka uu caabudaayo wuxuu yidhi fainahum caduwun lii ilaa raba alcaalamiin alladii khalaqanii fahuwa yahdiin allihii i abuuray isagaa i hanuuninaayo waidaa maridtu fahuwa yashfiin ilaa aakhirihi tilmaan ayuu ku sheegay uu ku tilmaamay marka almawsuufi bاsifaati wاlasmaa marka qofka de wuxuu barto waxaa ugu fiican rabbigiis tilmaantiisa iyo magacyada rabbigiisa ou si fiican ugu caabudo waxaa laga yaabaa dad cilmi leh oo kutub akriyo inay xasaasiyad ka qabaan magacyada alle tilmaan allaa la sheegaa marka la yidhi oo isaga dhan uu isku soo yacni godmo ama uu yidhaha naga daayo waxaasoo kale lagama hadlo inuu dhahno allahu mustacaan ayb ambiyadii ilaahay maxay rabbi ku tilmaami jireen sidaasay ku tilmaami jireen nucaym bnu xamaad alkhusaaci shaykhu limaam albukhaari wuxuu yidhi alfarqu bayna alxayi waalmeyit carabta yacnii waxa nool iyo waxaan noolayn waxay ku kala soocaan buu yidhi ficilka ficil meydku ficil male waxa noolna ficil uu leeyahay wuxuu ka hadlayaa marka uu rabaa yacni sifaadka ficliga alle dadka diidaayo ayuu radinaan rabbigeen marka waxaa lagu wuxuu ku tilmaaman yahay sifaad ficila inuu leeyahay sifaad ficliya inuu leeyahay waa kada ayb almawsuufi bisifaati walasmaa'i ku tilmaanaa marka isim kasta ogow marka asmaada alla baranayso hal ogow waxaa la yidhaahdaa kullu smin yatadammanu sifatan magac kasto wuxuu wataa tilmaan magac walbaa tilmaanu wataa allah marka la yidhaha waa dul uluuhiyati alcasiiz sifatu lciza ku jirta alraxiim sifatu raxma yani wahaakada asmaada alloo dhan markaa alcasiiz ciza ku jirto alraxmaan yani sifatu raxma ku jirto alcaliim صفة العلم الحي صفة الحياة الqadيir صفة الqdرة magac markaad hesho tilmaana kala baxeen ilaahay uu leeyahay الsamiic markaad tiraa ilaahay waa midka wax maqlo aad ku magacawdo maxaa magacaas laga qaadana samci inuu ilaahay ku sifaysan yahay albasiir basar wahaakada marka asmaadu waxay wataan صifaat marka waxaa la diidaa in laga dhigo asmaada alleh aclaam jaamida in laga dhigaa la diidaa ogow nacam qofkii dee aalibcilmiga jaamid iyo mushtaq uu kala garana asmaada alle maahan asmaa jaamid iskaa maahan oo aan marka si- kulliga jaamid maahan oo aan laga sifo aan laga dhalaalin karin maaha magac kastaa tilmaan uu leeyahay magacan allah bay isku khilaafeen oo qaar ay yidhaahdeen waa isim calama oo jaamid ah oo aan mushtaq mushtaq aan ahayn qaarna waxay yidhahdeen maya waa mushtaqo waxaa laga keenay yacni minaalaha ayb sidaasaan xoog badan marka asmaada kale asmaadu marka waxay wataan isim kastaa sifo wataa markaan sidaa leenahay muctasilada ayaa meeshaas marka ku baxayso leanna iyagu waxay leeyihin annaga asmaada alla waa rumaysana laakiin waa magac khali ah oo aan wax tilmaama wadanin samiicun bilaa samcin basiirun bilaa basar caliimun bilaa cilmin ay leeyihin ilaahay ilaahay waa caliim hay cilmi ma leeyahay ma ku sifaysan yahay mayay dhahay ee caliim muxuu taraa markaa haddii uunan cilmi ku sifaysnayn soo ma arkaysa ayib faa'iido kalena meesha oo nooga soo baxaya waxay tahay sifaadka alle xaggeen ka helaynaana waxaan ka helaynaa asmaa'da alle markaan isim aragno waxaa laga qaadanaa sifo kow maadada labaad waxaa laga helaa sifada sifaadka alle afcaasha alle ficil baa ilaahay loo tiiriyey maalan sifow alle u noqono maalan sifatu lkalaam inuu ilaahay hadlo xaggeen ka qaadanaynaa wakallama allaahu muusa takliima wakallama allaahu muusa takliiman hadda isim maaha laakiin waa ficil soo maaha ilaahay wuxuu la hadlay muuse hadalkaas alla isagaa isu tiiriyey idan alla waa mutakalim marka waa hadlaa alla marka sifaadka alle waxaa laga qaataa in dhan asmaadiisa kow laba waxaa laga qaataa afcaasha alle ficilka alle ee qur-aanka iyo sunnada ku imaaday meesha saddexaadna waxay tahay sifa khabariya inay tahay maxda nebigaa sheegay aayadaa tilmaantay waa kaas isimna lagama soo qaadanin ficil alla samaynaayana maaha waa sifo sideeda u taagan oo nebigu noo sheegay waa rumaynayna sifatulwajhi baa ka mida sifatulyad waladii nafsu muxamadin biyadihi qur-aankii wuxuu yidhi limaa khalaqtu biyadaya waa sifa khabariya maxda hada ogow marka saddexdaas dariiq ayaa sifada alle lagu ogaan karaa imaa min alismi isim alle waa laga ogaadaa ficil alle oo isaga loo isu tiiriyey iyo sifa khabariya maxda inay tahay bilkhabari lmaxdi in lagu helo waxyaabahaas in la qortaa fiican dadka dalabatulcilmiga ayb waxaa laga yaabaa inaynan siyaabo kale kugu fududaanin mar kale ayb asmaada alle intaanan ka bixin isimka asmaada alle waxaa loo qaybiyaa labo asmaa ilaahay lagu magacaabo si mutlaq ah iyadoo sii daysan oo aan qeydnayn baa ilaahay ku magacaaba arraxmaan arraxiim ayaaba ka mid a asmaa kalena laa yacnii ilaahay laguma magacaabo ilaa iyadoo muqayad ah maaha asmaa kalena ilaahay laguma magacaabo ilaa iyada oo qeydan maaha maxaa ka mid a asmaadaas maalan alqaabid ayaa ka mid a waxaad leedahay alqaabid albaasit alqaabid albaasit almubdiu lmuciid labadii marka isu keenaysa alqaabid albaasit lianna haddaad mid keliya ku magacowdo alle waxaa ka dhalanayo xoogaa naqsi oo waxaa tidhi maalan albaasit alla waa mid fidiyo risqiga iyo naxariisahu fidiya alqaabid waa midka ceshto oo risqigii iyo iyo yacni naxariistii iyo waxyaabahaas oo dhan oo alle ceshtaa haddaad tiraa marka ilaahay waa qaabid mid naxariista ceshto waayo haddaad tiraa iyo risqiga de waxay dadku waxay- waxaa loo arki karaa inuusan naxariis ba lahayn soo maaha laakiin haddaad isu tira albaasit ulqaabid labadaba isku sheegto ee waxaa ka dhalanaysa meeshaasi qudro iyo rubuubiya oo alla awooduu leeyaho ninkou doono risqi buu siinaya kou doonana waa ka celinaya ayb ma fahamteen marka meeshaasna sifa magacyadaas ayagoo wada jira ilaahay lagu magacaabo alqaabid albaasit baa ka mid ah almubdiu almuciid ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah almuqadimu almuakhir almuqadim almuakhir nebiga markii ducada atixyaadka ku jirta maxay ahayd inaka anta almuqadimu lmuakhir wlmuakhir ilaahu waxaa tahay midka adiga qofkau doono hore u dhiga gadaal u dhigo laakiin haddaad ilaahay ku magacaawda ka waran gadaal u dhiga waayo ilaahay haddaad tirahdid nuqsaan waayo taas laakiin markaad tihaahdid hore u dhiga gadaal u dhiga waayo alle waxay ku tuseen marka kamaalu rububiyatihi ayb ismaada alla marka labadaas u qaybsameen qaar si mudlaqa ilaahay loogu sheego iyo kuwo iyaga oo kuwo kale la lamaansan maahan aan si kale loo sheegi karin ayb sifaadka allana labay u qaybsamaan sifaat daatiya iyo sifaat ficliya culummadao dhan aan u qaybisa sifaat daatiya iyo sifaat ficliya maxay ku kala duwan yihiin marka asifaat daatiya iyo alficliya waxay ku kala duwan yihiin alsifaat اdaatiya waxaa la yidhaahdaa kulu sifati laa tatacallaqu bimashii'at اllah waa sifo kasta oo aan ku xirnayn mashii'ada alleh oo yacni aan la dhehaynin haddii ilaahay doono aan la dhehaynin sifo kasta oo mashii'ada alle ku xiranna waxay noqonaya sifa ficliya tusaale aan ku siiya ilaahay waa caroodaa soo maaha waqadiba allaahu calayhim baa qur-aanka ku jirta wqadib allaahu calayhi waa naxariistaa sowmaha yucadibu man yashaau wayarxam wayarxam yaqdabu wayarxamu nebiga waxaa kaloo tilmaamay yanzilu rabbuna kula leylatin ilaa samaai dunya sifaadkaas marka oo carada iyo waa sifa ficliya sababtoo ah ilaahay markuu doonou caroodaa mar kasta ma caraysna alle mar kasta ma caraysna markuu doono ayuu caroodaa marka sifo kasta oon leenahay markuu doono ayuu sameeyaa maxay noqonaya sifa ficliyay noqonay sifo kasta oo ilaahay mar walba ku sifaysan yahay oo aan mashii'adiisana ku xirnaynna maxaa la dhahaa sifa daatiya maalan ilaahay weji buu leeyahay weji ayuu leeyahay ma waxaan leenahay ilaahay weji buu leeyahay hadduu doono ma la dhahayo sifatulwajhi waa sifa daatiya sifadan kaloo qadabka iyana iyadana waa sifa ficliya nusuulka iyo waa sifa ficliya markuu doono alla sameeyaa sidaas isagu markuu doono marka kullu sifatin tatacallaqu bimashii'ati illaah waa sifa daatiya kullu sifatin laa tatacallaqu bimashii'atihina sifa waxaan ujeedaa kullu sifatin tatacallaqu bimashii'ati illaah waa sifa ficliya midda aan ku tacalluqaynin mashii'ada allana sifa daatiya sidaa taasna iyada u garo ayb sifaadka laftirkooda kuwo kaleo iyaguna waxaa jiro aan ilaahay lagu tilmaamaynin ilaa calaa wajhi lmuqaabalati tilmaamo waxaa jiro aan ilaahay lagu tilmaamin ilaa marka ay muqaabalo jirta maaha muqaabaladan tusaalaheeda ku siinayaayo waxay tahay sifa makriga ka mida makriga qur-aanku wuxuu ku soo arooray muqaabal isaga wayamkuruuna ويمkr الlه إن المناaفقيiنa يخاadعuuna اللaha وهuوa khاadعهم إنهم يkيiduuna kayda وأkiidu kayda alla wuxuu yidhi وymkuruuna way dhagrayaan gaaladii shirqool iyo dhagaray samaynayaan وymkr الlah ilaahayna waa shirqoolaya sax waay marka waa muqaabala iyaga shirqoolkooda wuxuu ku muqaabalaynayaa shirqool ka xoog badankooda markaas kamaal waay soomaa sifatu kamaal waay lianna waxay tusaa cilmi iyo qudro cilmi bay tusaya ilaahay inuu og yahay ayaga shirqoolkooday tusay awood inuu u leeyahay u ka awood badan yahayna waa tusay waa ammaan markaas laakiin haddii lagu su-aalo oo la yidhaha tilmaamaha alle ma ka mid tahay shirqool iyo dhagar waxaad leedahay ciddii dhagar samayso oo shirqool samayso ayuu ilaahay shirqoolaa sidaasaa ugu sifaynaya ilaahay waa mid shirqoole ah ma dhehaysa maakir iyo khaadic iyo waxaa maku sifaynaysa waa sifaadka marka waxaa jira kuwa iyaguna calaa wajhi lmuqaabala ilaahay ugu sifaysan yahay waxaa ka mid a maalan istihzaagaaba ka mid a allahu yastahziu bihim lanna aayadda ka horeysa markaad fiiriso macnahaasa kuu soo baxay taas iyaduna marka waxaa weeyaan waa sifaadka waxyaaba ku tacalluqa almawsuufi alla waa midka ku sifaysan oo lagu sifeeyo bisifaati tilmaamo wal asmaa'i iyo magacyo almunazahi weeyaan alla midka ka hufan can ilashbaahi wax u eka wax u ekaansho kuwa u ekaado alla waa ka nasahan yahay waalnudaraa'i iyo kuwa u dhigmo dhig yani dhig waa ka nasahan yahay dadka markay hadlayaan maalan waxay leeyihin hebel waxay dhahayaan soomaa hebel waxuu la kulmay dhiggiisa hebel waxuu la kulmay dhiggiisaa laleeyahay dhig waa nadiir marka waxay leeyihiin alle wuxuu leeyahay alla wuxuu ka nasahan yahay dhig mid u dhigmo wax u dhigmo u ka nasahan yahay alle ayb halkaana marka tansiihi buu ka baraarujinaa intan jumladan yartaa waxayna tusaysaa ihbaatun bilaa tashbiih qaacidadii ibnu taymiya u dhihi jiray ihbaatun bilaa tashbiih wa tansiihun bilaa tacdiil waxaa la rabaa ilaahay in tilmaamaha uu isu sugay loo sugo iyadoo tashbiih layska ilaalinayo in alla xumaan iyo nuqsaan laga hufo iyadoo layska ilaalinayo wax inkirin adoon sifada ilaahay inkirin ilaahay nuqsaan ka huf adoo aan ku shabihin tilmaanta alle tilmaan kalena ilaahay tilmaan usug tilmaanta ou isu sugay usug oo u daa waa kama almawsuufi bاsifaati wاlasmaa'i ku sifaysnaa almunazahi ka hufnaa yani laga hufaayey can اlashbaahi wاnudaraa can ilashbaahi shabahyaalo wاnudaraa'i iyo dhikanayaalo ayb kuwa alla shabaho iyo kuwa alla u dhigmo waa ka nasahan yahay alladii allihii ayaa ammaan leh sabaqa cilmuhu cilmigiisa ou ka dhaqay ou ka hormaray alladii allihii sabaqa ou dhaqay ou hormaray cilmuhu cilmigiisa fii bariyatihi khalqigiisa dhexdooda uu og yahay bimuxkami lqadaa'i ku dhaqay ku hormaray qadaha sugan ayb cilmigiisa uu og yahay makhluuqiisa uu ka warqabo uu og yahay wuxuu ku hormaray oo uu ku dhaqay bimuxkami lqadaa'i qada iyo qadar aqdaar yacni qado sugan yacni wuxuu ka wadaa ilaahay qadihiisa sugnaa ee uu cilmigiisa ku sugay ayuu khalaa'iqdiisa iyo makhluuqiisa uu ku ogyahay min asacaadati liibaan ah iyo washaqaa'i iyo dhurdarsi min asacaadati yacni liibaan ah iyo washaqaa'i dhuroobid ah yacni dhurdarsi ah ayb sacaado iyo shaqaawo ah qadihii baa marka sidaas ah liibaan iyo nasiib xumo waay ayb alladii allihii baa ammaan leh sabaqa cilmuhu cilmigiisu uu hormaray fii bariyatihi khalqigiisa dhexdooda uu og yahay bimuxkami lqadaa'i uu ku hormaray qadihiisii sugnaa ayb min asacaadati liibaanna qadahaasoo min asacaadati washaqaa'i ah liibaan iyo dhurdarsi isugu jiro ayb wastawaa allahaasoo saro maray calaa carshihi carshigiisa ka saro maray fii bariye ayb wastawaa saro maray calaa carshihi carshigiisa ka saro maray fowqa asamaa'i samada korkeeda xaal uu yahay carshigiisana ayb wa sala allaahu tanna marka waa iyada laftirkeeda waa banaacat listihlaal wasala allaahu allah ammaano cala alhaadii midkii hanuuninaayey ila almaxajati ku hanuuninaayey dariiqi albaydaa'i caddaa washariicati shariicadii alqaraa'i ifaysay muxamadin ahaa sayidi lmursaliina mursaliinta sayidkooda ahaa waalambiyaai ambiyada sayidkooda ahaa wacalaa aalihi wa saxbihi aalkiisa korkooda naxariis allah yeela wa saxbihi asxaabtiisa aldaahiriina nadiifka ahaayeen al adqiyaa ee alla ka cabsanaayeen salaatan salaad allah yacnii u naxariisto naxariis daa'imatan joogto ah ilaa yowmi alliqaa ilaa maalinta la kulanka oo alla lala kulmaayo nebigiina marka waa ku saliyey waa kaas iclam ogow buu yidhi wafaqana allaahu wa iyaaka allahna waafajiyo annaga iyo adigabe limaa yurdiihi waxa alla raalli gelinaya allahna waafajiyee oo min alqowli qowl ah iyo waniyati niye ah waalcamali iyo camal ah wa acaadanaa allahna magangeliyo wa iyaaka annaga iyo adigaba allah allah na magangeliyo min azayqi qalooca allah naga magangeliyo wazalali iyo simbiririixashada allah naga magangeliye waxaad ogaataa anna saalixa salafi jumladan baa marka iclamta labadeedii mafcuul dhacayso anna saalixa salafi salafka kuwooda wanaagsanaa wa khiyaara alkhalafi iyo dadkii dambe kuwooda khayrka lahaa wa saadata ala'immati a'immada sayidyaalkoodii wa culamaa'a alummati ummadda culimadoodii ittafaqat aqwaaluhum aqwaashoodii way iswaafaqday wa tataabaqad way iskorkortay yacnii way istaageertay aaraa'uhum aaraa'dooda waxay isku korkortay cala aliimaani billaahi casa wajalla alla oo la rumeeyo meeshaan marka wuxuu noo sheegaa jumlada uu soo wado ee caqiidada ah inay tahay caqiido waxaa ah wixii lagu ijmaacsan yahay wixii laysku khilaafo oy a'immadu isku khilaafaan maahan iyagu baabkaas baabka uu rabayo inuu ka hadlaya maahan maxaa yeele wuxuu leeyahay caqiidada uu raba inuu ka hadlana waa tay isku waafaqeen salafu saalix iyo a'immadii ka dambeysay ee khalafka ee wanwanaagsanaayeen mid ayaguna salafkii ku raaceen marka caqiidadii marka waa wixii itifaaq uu ku xasilay taasaa marka qofkii ka qalloocdo la dhahayaa qofkaani waa qof qalloocan meeshaasna marka waa nuqdo muhiima waaye marka caqiidadan uu ka hadli doono waa caqiidaan laysku khilaafsanayn allahuma haddii khilaafka laga wado dadkii wanaagsanaaye ariiqadii ahlu sunnada haaye iyo keyrkood sax waaye markaas laakiin ahlu sunnati waljamaaca maynan isku khilaafsanayn jumlooyinka iyo caqiidada uu soo wado ayb halkaas marka wuxuu ka sii gelayaa marka aliimaanu billaahi iyo wixii marka kitaabka sulbigiisa iyo uu ku rabay intaana muqadamo ayuu ku dhex jiraa welina muqadamadii baa xoogaa yar usii dhiman kadib uu marka sifaadkii iyo wixii kale marka uu gelayaa maanta intaanan ku simayna hada aakhiruhu wabillaahi towfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed